asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu warkani waa raadiyo qurbajoog aad ka dhagaystaan bartaanu internetka ku leenahay ee w w w qurbajoog com kusoo dhawaadada dhammaantiinba dhegaystayaal barnaamijii gaar ah oon idinka diyaarinay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee xisbiga kulmiya ee mujaahid cabdiraxmaan cabdiqaadir ayaa maanta madaxweynaha somalilan u diray fariin gaar ah oo la xidhiidha in aanu haba yaraatee dib u dhigin doorashooyinka u mudaysan sanada labada kun iyo shan iyo tobanka ee madaxtinimada iyo golaha wakiilada cabdiraxmaan cabdiqaadir oo ka tirsan madasha wadatashiga iyo toosinta qaranka uu maanta ka hadlay kulan ay madashu kulahayd hotel ambasador ee magaalada hargeysa waxa uu waxa uu madaxweynaha sheegay inay ka filayaan in muddada inay ka filayaan inaanu marnaba samayn doonin wax muddo kordhina maadaama uu hore madaxweyne siilaanyo caan ugu ahaa inuu ka dhabeeyo wixii uu ku ballan qaado mujaahid cabdiraxmaan cabdiqaadir waxa uu tilmaamay inay xisbiyada mucaaradku diyaar u yihiin inay dhisaan dowlad kumeel gaadh ah maadaama haddii ay xukuumaddu xilkeeda kasoo bixi weydo ay taasi xal u noqon doonto in lagaga hortago muran iyo isqabqabsi ka dhex dhasha bulshada somalilan ee haatan isku duuban waxa uu tilmaamay in keliya ay waajibkaas lagaga soo baxaya lagaga soo bixi lahaa ay tahay muhiim balse haddii ay taasi dhici weydo lagu kala badbaadayo dowlad ku meel gaadh ah oo dalka laga hirgeliyo
waxa laga yaabaa warbaahinta iyo dadkeenuba inay isweydiiyaan xikmadda ka dambaysa dowlad loo wada dan yahay waxaan idiin sheegayaa waagii dowladdii riyaalaha ka dhammaatay waktigii ka dhammaatay anigu guddoomiye ku-xigeen kulmiyaan ahaa waxaan ka mid ahaa websigii saddexda xisbi dirteen ee ka wada hadlay arrintaa annagi iyo xusbiga oo cudba mabda ahaan umad uu musharaxii markaa kulmiye axmed maxamuud siila iyo taageersanaa oo ahaa in la sameeyo dowlad loo wada dan yahay baanu miiska dhignay waana loo diyaar ahaa waana ku doodnay annagaa kulmiyaabaa wadnay halka ay taasi ka suurto geli weydo waxay ahayd labada iyadii xisbiya mucaaradka ahaa baa ku heshiin kari weynay sidii dowladdii u dowladdii loo dhisi lahaa laakiin princibalka ka dambeeya in dowlad mucaarada la dowlad loo wada tashayo la wada dhiso waa la isla wada ogolaa maanta nasiib wanaag labada xusbi madashuna daba dabada ka riixaysaa way ku heshiin doonaan dowlad la wada loo wada dhan yahay inay dhismayso kulmiyana ka mid noqon doono haldoorka kale halkan ka midna ka mid noqon doono laakiin midyaana idinka qaldamayn taa cid maanta la doonaya xusbiyadu u diyaar yihiin madashu u diyaar tahay soomaalida dadkeena bulshadeena soomaaliduna u diyaar tahay waxa weeyaan in somaliland ay u diyaar tahay waxa weeyaan in doorashadu dhacdo taasaynu ku kala badbaadaynaa waxaynu markaa aynu soo jiidanaynaa idinkuna aanu doonaynaa ina nagu taa nagu taageertaan dowladdu inay waajibkaa ka soo baxdo wixii laysqabsanaya iyo qabqabsi doono dhacayaay ma jirto hadday hesho waanu u taanadaynaynaa waanu caleema saaraynaa madaxweynaha maalinta la la dhaarinayo waa joogaynaa dimuqraadiyadeeni halkaasay ka soo baxaysaa laakiin wixii shalayta kulmiya diiday woo odhan jira waa xaaraan dowladd kordhisku waa xaaraan dagaal baanu ku xignaa baanu odhan jirnay deged baanu kaga soo saaraynaa baanu odhan jirnay maanta yaanu dee tii dowladda maanta joogtaa aanay ku kicin ta kalena aan kusoo dhammaynaya waxa weeyaan madaxweynuhu sanadkii two thousand twelvekii baarlamanka wuu ka sheegay wuxuu yidhi maalin lagu dari maayo maalin lagu dari maayo madaxweynaha waxaan ku iqiinay nin ka soo baxa ereyga uu yaqaano tii uun ka soo bax madaxweyne waxaa kaloo mushkaaladii
dhegeystayaal intaa waxay noogu dhamaaday barnaamijkii gaarka ah aynu idinka diyaarinay fariintii gaarka ahayd ee uu mujaahid cabdiraxmaan cabdiqaadir maanta u diray madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud jiilaanyo taniyo intaynu barnaamijkan oo kale ah ku kulmi doono waa anigoo axmed cumar axmed iyo dhammaan babahda kale ee qurbajoog dot com oo idinkaga tegaysa asalaamuullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu